xarunta horumarinta hogaaminta dhaxal reeb iyo magaalada muqdisho ka gobatay bandhig ka saabsan cilmibaaris laga suubay saxanka qalinjabiyaalka jaamacado dalka ee lamakuuntumiyo siyeedkii ilaa lamakun labaatiyo lamadii walibana cilmibaarista ku shaqeeyana khubro ka takhasusay hanaanka cilmibaarista waana ka heel dheer hogta bandhiga dhaxal reeb iyo suubidi iyo weliba ku mid e hog ka saabsan qalinjibyaalka ardayda soomaaliyeed iyo ha saaran jaamacado wadartiyo guud yoona saas oo kale cilmibaarista lah ka dari kuliyadooinka badan ay yobiyayaan jaamacado dalka barnaamijkii waybaa ku qeyb galay rofesora macalimiin arday iyo marti sharaf kala ankoreen maareeyaha barnaamijka xarunta dhaxal reeb iyo faahfaahiinku b ujeedka barnaamijku waxaa sharaf ii ah inaan idinku soo dhaweeyo bandhigan muhiimka ah annagoo idinkaga mahad celinaynaa kasoo qibalkiinna si aad aragtaan bandhigu waxaa lagu soo gudbinayaa xog cilmibaariseed oo ku saabsan qalinjibiyayaasha ay soo saareen jaamacadaha soomaaliyeed muddada shanta sana ah ee ka bilaabata laba kun toban iyo siddeed ilaa laba kun labaatan iyo laba run ahaantii waa xog muhiim ah waxtarna u leh horumarka dalka dhanka kale haanu ku mid ee martadii ku qeybka leh iyo ka dheeradeen muhiimadda uusa barnaamijku ingliya ardayda walku baradaasa jaamacada dalka shantii sano u dambaysay ilaa iyo boqol iyo kow kun oo dhallinyaro ah in ay ka qalinjabiyeen jaamacadaha ummadda soomaaliyeed marka shanta sana la fiiriyana waxay ku bilaabeen kii waxaa dalka ka qalinjabisay dad gaaraya ilaa iyo ku dhow kun ku dhow ayaan ku bilownay diina tiro ku dhow kun ayaa qalinjabisay sahankan aannu isqaadnay oo ah waxaannu waraysannay oon xogta ka aruurinay ilaa iyo iyo jaamacadood oo dalka ku yaalla waxaa jirta oo ayagan aan la xiriirnay laakiinse aan dhammaysan afartii sano oo ay jaamacadda kaga bixi lahaayeen dhallinyarada kaga bixi lahaayeen waxaan kaloo xogtaasi ku jirin toddobo aan annaga raadinnay laakiinse aan xog aanan ka helin